بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب النجاسات والنجاسة هي البول والغائط والدم والقيح والقيء والخمر والنبي ولي وحان كوكودا جرنا كتاب طهارة كتاب طهارة وحياة بدنا سوق لي وحا كمدا الأعيان النجسة acyaanta nijaasada ah waxay ka mid tahay ka hadalkooda waxyaabaha soo gelaya kitaabu aلطahaara wuxuu yidhi sheikhu raximah اllah wالnajaasatu hiya اlbowlu najaasadu waxaa waaye buu yidhi kaadida wاlgaa'iطu iyo saxarada wاdamu iyo dhiigga wاlqayxu iyo malaxda wاlqay-u iyo mataga wاlkhamru iyo khamrada wاnnabiidu iyo nabiidka nabiidka waa sharaab asalka laakiin hadduu muskir noqdo khamraduu ku xukun yahay hadduu wax iskaariyo khamraduu ku xukun noqonaya wa kullu muskirin yacni mid walba oo miir daboola dadka maa'icin ee dareero ah maa'ica waa waxyaabaha dareeraha ah waalkalbu iyo eyga waalkhinziiru iyo doofaarka wa farcu axadihimaa iyo axadkood wixii ka farcama waalwadyu waalmadyu iyo wadida iyo madida wamaa laa yu'kalu laxmuhu iyo waxaan hilibkiisa la cunin idaa dubixa haddii la gowraco sheikhu raximah اllahu tacaala waxyaabahan uu tirinayo waa acyaanta nijaasada ah wuxuu ugu hormariyey albowl kaadida kaadidu inay nijaas tahay waa arrin waadixa kaadida laga hadlayo waa bowl اlaadamiy inkastuu sheikhu iطlaaqu yidhi albowl oo ayaga madhabka shaaficiyada ay qabaan waxaa waaye kaadi oo dhan inay nijaasta laakiin sida saxiixa waxa nijaasta ah waa bowl اlaadamiy kaadida bani aadamka way waxaana ku soo arooray xadiid anas ibni malik radi allahu canh fi الrajul اladii baala fi اlmasjid ninkii masaajidka nebiga calayh الsalaatu wasalaam ku kaadiyey wuxuu nebigu amray sala allahu calayhi wasalam in kaadidaa laga tahiriyo masaajidka wuxuu amray wadaan biyo ah in lagu shubo mowdica uu ku kaadiyey ninka acraabiga waxa biyaha loogu shubayo waa maxay waa inay kaadidu nijaas tahay waay alqaa'id asigana waa nijaas waay haddii kaadidu nijaas tahay min baabin awlaa waxaa waaye alqaa'id saxarada ayadana waa nijaas waa laisku waafaqsan yahay waddamu iyo dhiigga addamu sheikha raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi waxuu ka mid yahay waxyaabaha nijaasaadka ah dhiigga aadamiga nijaas miya mase ma aha culummadu waa isku khilaafsan yihin damu اlaadamiy markii laga reebo damu damu lxayd oo asiga la isku waafaqsan yahay inuu nijaas yahay dam اlxayd biاlijmaac waa nijaaso waay najaasadiisuna waa mid la isku waafaqsan yaha laakiin wixii dhiigga xaydka ka soo hara ee ka mida min addimaa oo aadamiga ka yimaada ma nijaasa mase ma ahan jumhuuru ahlilcilmi waxay qabaan inuu nijaas yahay waxayna deliishanayaan qowl اllahi caza wajala qul laa ajidu fima uuxiya ilaya muxarama calى طaacimin yaطcamuhu إila an yakuuna maytaة أو dما مسفوuحا أو لحم خنزير فإنه رجس qowلهu فإنه رجس waxay leeyihiin dhiigga waa soo gelayaa rijsina نijaaسa laga wadaa sidaasay aayadda ku macneeyeen laakiin kelimaة الrijsi looma isticmaalo nijaas keliya الrijs waxaa loo isticmaalaa nijaasada waxaa kaloo loo isticmaalaa wax walba oo la xumaysanayo oo aan fiicnayn oo quruna sida saxiixa ah dhiigga aadamigu nijaas ma ah dhowr arrimood ayaa tusinaysa inuusan nijaaso ahayn markii laga reeba damulxayd inuusan nijaaso ahayn dhowr arrimood aa tusinaysa arrimahaasi waxaa ka mid ah xadiiu xadiidu jaabir radia allahu canh ee uu soo saaray alimaamu abu daawud raximah اllah fii sunanihi jaabir radi allahu canhu wuxuu yidhi kharajnaa maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama fii gaswati daati الriqaac waxaan la baxna buu yidhi maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam fii gaswati daati الriqaac gaswada la yidhaha gaswatu daati الriqaac ayaa nebiga u raacnay فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين فأصاب رجل نبا وحو أصيبي مسلمين تكمدة امرأة رجل من المشركين نين مشركين تكمدة حاسكيس وأصيبي معناها قسمي أهاني وسوء دوا دمركي لصو قفاشي وي. لا دون سنين وحلف ألا أنتهي حتى أريق ده- دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ninkii mushrigaahaa wuxuu ku dhaartay anlaa antahi ma reegtoomayo buu yidhi ka hari maayo arrintan laygu sameeyey xataa uhriiqa ilaa aan daadiyo daman dhiig fii asxaabi muxamedin muxamed saaxiibadii inaan dhiig ka daadiyo mooyaane si kale ku hari maayo wey waa inaan aarguto buu leeyahay maadaama xaaskaygii laga wato fakharaja wuu baxay yatabicu ahara الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam asagoo nebiga calayh الsalaatu salaam raadkii daba jooga iyo saxaabadii ayuu baxay fanazla الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama manzilan nebiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu degay meel la dego meel markaa ay ugu ugu talagalay nebiga alay slatu wasalaam iyo saaxiibadii inay seexdaan waa goor habeena faqaala nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markay meeshaas degeen man rajulun yakla'unaa yaa waaye buu yidhi ninkana ilaalinaya yacni waxaa loo baahan yahay buu yidhi rag waardiye qabta oo na ilaaliya inta kale si ay u seexdaanay u nastaan فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار أرنت وحا أكعي نين أنصارية يا نين مهاجرية طلبك النبي عليه الصلاة والسلام أي أها من رجل يكلأنا لبدا نين أياه استاكت فقال النبي وحوري صلى الله عليه وسلم كونا بفم الشعب وحد نقطان بويري شعبك أفكيسه ahaada oo macnaha meeshaa fadhiisa shicbiguna waa waddo laba buurood dhexdooda maraysa wey waddada buurood labada buurood waddadaas dhex marta afkeeda fadhiista afkeeda ku aada wey macnaha halkaa naga ilaaliya waa meesha nalaga soo geli kareen falamaa kharaja arajulaani ila shicb nin labadii nin markay u baxeen waddadii labada buurood ku dhex tiilay xaggeeda wadajaca almuhaajiriyu muhaajirigiina uu seexday labadii nin muhaajirigi baa wuxuu yidhi waa seexanayaa ee na sii ilaali midka ansaariga ayuu yidhi wax sii fiiri anigana waa seexanaya dabcan inay isbedbedelaanay ugu talagaleen oo aysan isla dhafrin labadooda wa qaama alansaariyu yusalli ansaarigiina waa istaagay asoo tukanaya ansaariga marka wuxuu is yidhi maadaama aad soo jeedo cibaado uga faa'iidayso soo jeedkaaga inuu waxna waardiyeeyo salaadna uu tukado ayuu ugu talagalay wa ata arajul ninkii baa yimid ninka imaanaya waa ninkee ninkii mushriga ahaa ee ku daba joogay saxaabada falamaa ra'aa shaksahu markuu arkay muuqaalkii ninkii ansaariga ahaa carafa wuxuu gartay ninkii mushriga ahaa annahu rabii'atan annahu rabii'atun inuu yahay ilaalo nin ilaala oo ilaalo loo xil saaray inuu yahay ayuu gartay mushrigii baa garanaya annahu rabii'atun lilqowm faramaahu bisahmin fallaar ayuu ku riday fawadacahu fiihi fallaartii ku dhuftay fanasacahu waa siibay xataa ramaahu ilaa uu ku dhuftay bihalaaثati ashumin saddex fallaar ansaarigii salaadda kama bix saddex fallaaraa ku dhacday salaaddiina waa sii wataa ثuma rakaca kadib waa rukuucay oo wasajada waa sujuuday ثuma anbaha saaxibah kadibna saaxiibkiisuu baraarujiyey falamaa carafa markuu gartay annahum qad nadaruu bih ninkii mushriga ahaa markuu gartay in la ogaaday haraba waa cararay markuu arkay inay lagu baraarugay oo ninkii muhaajirigaana soo kacay waa cararay walamaa ra'a almuhaajiriyu maa bilansaariyi ninkii muhaajiriga ahaa markii uu arkay waxa ansaariga ku sugan oo min adimaa'i dhiiga ilan dhiiggiisaa qulqulaya saddex fallaara ku dhacday qaala wuxuu yidhi muhaajirigii subxaana allah alaa ambahtanii maxaad ii baraaruji weysay wey subxaana allah waa litacajub maxaad ii baraaruji weysay oo ii kici weysay intay fallaarahani kugu dhacayeen alaa ambahtanii awala maa ramaa markii ugu horreeya uu soo riday fallaarta maxaad ii baraaruji weysay qaala wuxuu yidhi ansaarigu kuntu fii suuratin aqra'uhaa waxaan ku guda sugnaa buu yidhi suuradaan akhrinayay falam uxib an aqtacahaa ma jeclaysan buu yidhi suuraddaas inaan gooyo suuradaa igu socota buu leeyay oon dhex akhrinayo oon dhex marayay suuraddaas inaan kala gooyona ma jeclaysan buu yidhi yacnii aad iyo aad ayuu wuxuu ula socday salaaddii uu ku jiray iyo qur'aankii uu macaansanayay fallaarahan ku dhacayaba uma jeedo ashaahid min alxadiid waxaa waaye ninka ansaarigaa waa tukanaya jirhkiisana fallaaro saddexaha ku dhacay fallaarahaasi dhiigga ay keeni karaan dhiig yar miya mase waa dhiig badan waa dhiig aada u badan haddana maca daalika lam yansarif min asalaa salaaddii kama bixin waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo hadduusan salaadda ka bixin ficilka ansaariga ma asigaa daliil noqonaya laakiin waa fii zamani اlwaxyi waa fii cahdi الnabiyi salى اllahu calayhi wasalam waa sunna taqriiriya maxaa yeelay haddii arrintaasi munkar ahaan lahayd alla nebigiisu ogeysiin lahaa calayhi salaatu wasalaam rasuulkana waa loo sheegay khabarka mana dhihin maxaad salaadda u sii wadatay oo dhiiggu waa nijaas mar haddii nijaaso ay jidhkaaga ku taallana salaadi kaa ansixi mayso waxyaabahaas nebigu kama hadal calayhi salaatu wasalaam bal waa u qiray waxaa kaloo la mid ah athar ibni mascuud radia allaahu canh ibnu mascuud radia allaahu canhu neef geelow inta qabo oo gowraco ayuu asigoo maaragtay uuskii iyo dhiiggii ku yaallaan ayuu tukan jiray radia allaahu canhu uma arkin inay nijaaso tah marka dhiigga waxyaabaha hilibkooda la cunayona nijaas ma ahan dhiigga aadamigaana nijaas ma ah waxaa kaloo xoojinaya dhiigga aadamigaahi markii laga reebo damulxayd inuusan nijaas ahayn albaraa'atu alasliya alaslu fi lashyaa nijaasa miya mase waa cadamu najaasa alaslu waa cadamu najaasa ilaa bidaliil deliil hadda tusinaaya inuu dhiigu nijaaso yahay oo nas ku ahna ma jiro aayadda qur-aanka ee deliishadeenna deliil uma ah maxaa yeeley kelimatu rijsin ma tusinayso inay nijaaso tahay damiirka fa innahu inuu dhiigga u noqonaya wax caddaynaya ma jiraan calaa kullin dhiiggana waxaa yacni dhiigaga nijaasada ah ama la isku waafaqsanya inuu nijaas yahay waa damulxayd amaa dhiigaga kale bani aadamka nijaas ma ah waxyaabo badan oo tusinaya inuusan nijaaso ahayn ayaa jiro intaan sheegna ka dheeraada maalan nebiga calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisa damulxayd nebigu waa ka hadlen in la tahiriyo la nadiifiyo waa ka hadlan nebiga calayhi salaatu wasalaam oo meeshuu gaaro laga dhaqo dhiigaga kalena nebigu kama hadal calayhi salaatu wasalaam ayadoo haddana ay dadka ku dhacayaan sangarooraa jira oo qofka dhiigga ka imaanaya sankiisa dhaawacyaa saxaabada gaarayay fi lghazawaat duulaamada markay galaan waa dhaawacmayeen dhiig badanaa ka imaanayay haddii arrimahaasi ay dhiigagaasu ay nijaas yihiin nebigu calayhi salatu salaam waa baraaruji lahaa saxaabadana waa u caddayn lahaa dhiigga ka imaanaya inuu nijaaso yahay inay dharkooda ka dhaqaan inay jirkooda ka dhaqaan waxyaabahaasna nebigu kama hadal sala allahu alay wasalam taa waxay tusinaysaa inuusan dhiigga aadamigu nijaas ahayn markii laga reebo damulxayl waalqayxu alqayx waa malaxda iyo dheecaanka qofka ka imaanayo waxay u cuskanayaan inuu nijaaso yahay waxay leeyihiin qeexaani markiis markiisa hore wuxuu ka yimid waa dhiig asalkiisu waa dhiig bay yidhahdeen dhiiggu hadduu nijaas yahay asagana nijaasoo noqonaya walqay-u iyo mataga mataguna waa nijaas bay yidhahdeen matagu inuu nijaaso yahay maxay u deliishanayaan shaaficiyadu laba arrimooday sheegeen fii kutubihim arrinta koowaad waa xadiidu camaar ibni yaasir radia allahu canh ee uu soo saaray alimaam abu yacla nebiga calayhi salaatu wasalaam waa xadiidkaa lagu sheegay inuu nebiga calayhi salatu wasalaam ku yidhi camaar inamaa yugsalu thawbu min khamsatin marada shan baa laga dhaqaawi shan hadday maradaada gaaraan waa laga dhaqaaho waa laga nadiifiyaa min alghaa'iti والبول والقيء والدم والمني شنtaasba marada waa laga dhaqaa wey saxarada waa laga dhaqaa kaadida waa laga dhaqaa matagana waa laga dhaqaa dhiiggana waa laga dhaqaa manidana waa laga dhaqaa shantaas shay ayaa marada laga dhaqaa waxay yidhahdeen marka maadaama nebigu leeyahy sal alla ly slam arrimaha shantaa baa laga dhaqaa arrimahaasi maxaa soo galay matagii baa soo galay idan matagu nijaaso waa yidha xadiidkaana u daliila waxay kaloo daliishadeen cillay sheegeen waxay yidhaahdeen alqay-u waa طacaamun istaxaala fi اljawfi alqay-u طacaamun istaxaala fi اljawfi waa cunno isku bedeshay caloosha gudaheed waxay iskugu bedeshay u wareegtay ila الnatani wاlfasaad waxay u u wareegtay ila الnatani qurun iyo wاlfasaadi fasaad yacni inay soo urto oo fasahaadda ayay isku bedeshay sidaa darteed waxay yidhaahdeen waxay shabbahday alqaa'id saxaraday shabbahdaa bay yidhaahdeen matagii waxay ku shabbaheen saxarada oo waxay yidhaahdeen saxaraduba waa cunno caloosha isku bedeshay kadalika mataguna waxay yidhahdeen waa cunnadii caloosha isku bedeshay saxaradu isbeddelkaasi waxay u baxday ila natani waalfasaad mataguna asigana xagguu u wareegay ila natani waalfasaad halkaasay iska shabbaheen bay yidhaahdeen labada arrin ayay u cuskadeen matagu inuu nijaaso yahay arrinta koowaad ama xadiidka ay sheegaan xadiid camaar waa xadiid baatila النووي رحمه الله في في المجموع وحو قال البيهقي هو حديث باطل لا أصل له بيهقي وحو يري حديث كان هو حديث باطلة وأنا أصل لهين هو حديث باطل لا أصل له إذن أئمة الشافعية قار كمدة أي حديث كان نقديي الإمام النووي رحمه الله وهو كن نقديي صاحب المهذب الشيرازي رحمه الله inuu xadiidkan soo daliishaday wuxuuna yidhi mawaadic fara badan oo noocaanahaa jirta weeye oo shiiraazi uu leeyahay inta mas'alo sheego liqowlihi sala allahu calay wasalam markaasuu keenaa buu yidhi xadiid baatila ama xadiid dacfigiisu daran yahay waxyaabaha lagu intiqaaday shiiraaziya ka mid tahay xadiidkan marka xadiid baatila waay asiga marka war male istidlaalna kuma sugna ahlulcilmiga qaar ka mid ah sida alimaam ibnu xasm raximah ullah والشوكاني وصديق حسن خان والألباني وغيرهم علمadaasi waxay ku tageen ilaa cadami najaasati اlqay matagu inuusan nijaaso ahayn waxayna deliishadeen albara'aة اlasliya alasl waa cadamu الnajaasa deliil tusinaya oo صaxiixa inuu matagu najaaso yahana lama hayo mar haddaan nas ku soo arooray oo najaasadiisa tusinaya aysan jirin asalku waa maxay asalku waa cadamu najaasa nadiifinta la yska nadiifinayo macnaheedu maaha inuu nijaaso yahay wax walboo la yska nadiifiyo nijaaso ma aha calaa kulli sida saxiixa matagu nijaaso ma aha waalkhamru khamradana shiikha wuxuu ku daray waxyaabaha nijaasada ah ayaduna sida saxiixa nijaas ma ah wannabiidu iyo nabiidka khamradu waa xaaraam shaygu waa xaaraam iyo waa nijaasna laba mas'alay kala tahay shaqo iskuma leh khamradu xaaraam way in la cabo laakiin haddii khamra jirkaaga ay ku daadato maradu waa nijaas oo meeshay kaa gaarta sida kaayadaa la yskaga dhaqayaa deliil arrinkaa caddaynaya oo tusaaya ma jiro waxay deliishanayaan a'immada ay shaaficiyadu ka mid yihiin mas'aladii hore ee dhiigga u deliishadeen oo kale allah subxaanaه wa tacaala markuu ka hadlayay khamrada iyo maysirka wuxuu yidhi inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlأslaamu rijsun rijsun maxay ku fasirayaan marka ayaga nijaasay ku macnaynayaan laakiin waa soo marnay kelimada rijs in nijaaso keliya aan loo isticmaalin macaani kalena ay soo gelayso mar haddii lafdiga uusan nijaaso gaar ku ahayn in nijaaso markaan loola jeedo daliiluu kaa rabaa wاnnabiidu annabiid waa sharaab waa cabitaan noocyo kala duwan laga sameeyo khamra waxaa laga sameeyaa cinabka waxaa laga sameeyaa timirta waxaa laga sameeyaa malabka waa sharaab sharaabka markii la huuriyo waxaa la yidhahdaa nabiid waxay samayn jireen marka zamanadaa hore cabitaankaasi waa la huurinayaa weel waxaa lagu shubayaa aan meelna aarya ka gelayn ama hawa aysan ka gelaynin sharcan way bannaan tahay sharaabkaasi in la cabo laakiin waxaa shardiga markii la cabayo waa inuusan gaarin xaddul iskaar haddii xadkii iskaarka uu gaaro maalan saddex maalmood hadduu yaallo sida qaalibka waa isbedelaa weelasha lagu shubayaana ku kala duwan weelal waxaa jira dhaqsi u bedelaya khamro iyo kuwa waqti dheer laga yaabo inaysan khamro u bedelin calaa kullin cilladu waxay mar walba ku wareegaysaa muskir ma noqonaya amase ma aha hadduusan xaddul iskaar gaarin oo uusan noqon wax maankii qofka doorinaya waa sharaab iyo cabitaan la cabi karo nabiidka marka oo ah sharaabka la samaynayo ee khamrada isku bedelaaya shaaficiyadu xukunkiisu waa xukmu lkhamri xagga wa najaasada waxay leeyihin asagana nijaaso waay kadibna qaacido caama uu sheego wuxuu yidhi wakullu muskirin maae mid walboo maandooriya maa'icin oo maa'ica maa'icu waa wixii dareero ah asigana wuxuu yidhi nijaaso waay sida saxiixa waxyaabahaas nijaas ma aha laakiin mar hadday maanka doorinayaan waa xaaraam cabitaankoodaa xaaraama wاlkalbu wاlkhinziiru wa farcu axadihima acyaanta nijaasada waxaa ka mid ah eyga wاlkhinziiru iyo doofaarka wa farcu axadihimaa iyo axadkood fariciisa axadkood fariciisa macnaha waa faraca eyga ama faraca doofaarka أيوة النجاس واي عند الشافعية نجاسة الكلب خلاف بدنا كجرى بين العلماء أيوة نجاسة ميا مسماها هذا لسكو خلاف شافعي وحي قبان أي قبي أهانتي بأنه نجاسية jirkiisa iyo dhareerkiisa kulli waxay leeyihin waa nijaaso waay taa macnaheedu waxa waay ay qoyan korkiisu uu qoyan yahay haddii maradaada uu taabto maradaasi maxay noqonaysaa maradaasi nijaasay noqonaysaa cinda shaaficiya culimmada qaar ka midana waxay leeyihiin eyga gebi ahaantiisba nijaaso ma ah korkiisa nijaaso ma ah asoo qoyan iyo asoo qallalan hadduu ku taabto maradaadu nijaaso noqon mayso wax farqiga u dhexeeya ma laha keliya waxay leeyihiin waalka hadduu afka geliyo weelkaasi waa in toddoba jeer la dhaqo sida xayii ku timid sababta loo dhaqaayo waa maxay ayada laftirkeeda waa la isku khilaafay cinda shaaficiya sababtu waa maxay nijaaso waay laakiin culamada qaar waxay leeyihin sababtu nijaaso ma ahee afkuu sun ku wataa afkiisaa sumaysan bay yidhaahdeen suntaasaa la iska dhaqayaa inaysan nijaaso cilladu ahaynna waxaa xoojinaya bay yidhaahdeen nijaasadu looma shardiyo toddoba jeer in la dhaqo haddii matalan kaadi marada kaaga hallawdo toddoba jeer miyaa marada dhaqaysaa mase intay nijaasadaas ku zuulaysa unbaa dhaqaysaa majaa nijaasadaas intay ku zuuli kartaa dhaqaysa hal mar haddaad dhaqdo nijaasadu baaba'do maradaasu daahiray noqonaysaa idan waxay yidhahdeen najaaso markii la dahiranayo toddoba looma shardiyo eyga maxaa toddoba loogu shardiyey cilladu ma aha nijaaso keliya wax kalaa jira laa shaka inay wax kale jiraan laakiin ayadoo wax kale ay jiraan haddana afkiisu nijaaso ma yahay culimmada qaar badanoo ka mida waxay leeyihin afkiisu waa nijaasa dhareerkiisa macnaha dhareerkiisu waa nijaaso sunna waa wataa labada cillo waxay yidhahdeen waa ku jirtaa amaa jismigiisa inta kale khilaaf badanaa ka jira walkhinziiru khinziirkana maxay haleeshiiyeen alkalb eyga waa qiyaas qaateen laakiin saxiix ma ah wa farcu axadihimaa axadkood farciisuna nijaaso waaye buy والودي والمذي والودي والنجاس بالإجماع والمذي والنجاس لحديث علي رضي الله عنه اغسل ذكرك وتوضا وحبنا صومرني وما لا يؤكل لحمه إي وحانا هلب كي سلعون أسون النجاس وي إذا ذبح هدي لقورعه نجاس وي وحانا هلب كي سلعون محوك ساريا وحي هلب كوض الله عنه أيقو نجاس معه walmaytatu maytaduna nijaaso wey neefku hadduu yacni maytada ama waxa baktiye dhintay waa nijaaso ila samaka maytadu inay nijaaso tahay waxaa tusinaya axaadiidta ku soo aroortay in lamad la madgaayo haragga ayumaa ihaabin dubiqa faqad ahur mafhuumka xadiidka waa maxay haddaan la madgin inuusan daahir ahayn marka meytada haraggeedu nijaaso waa ila asamaka waljaraada waalaadamiya intaasaa laga soo reebayaa ila asamaka ilaa kalluunka mooyaane waljaraada iyo anyaxa waalaadamiya iyo aadamiga saddexdaasi meytadoodu nijaaso ma ah kalluunka iyo jaraadka waa la cunaa oo waxay ka mid yihiin waxyaabaha ma'kuulaadka ee la cuno mana loo shardiyo dabxi iyo gowrac oo malayu hadduu dhinto waa maytatulbaxri waxa waaye waa cunidiisu waa bannaan tahay sidaa darteed waa daahir aadamiga meydkiisuna waa daahir alaadamiy waa insaankii waay asigana waa daahir walabanu maa laa yu'kalu laxmuhu hayra alaadamiyi waxaa kaloo nijaaso ah midka aan hilibkiisa la cunin caanihiisa oo aan aadamiga ahayn waxyaabahan hilibkooda la cunin caanahoodana nijaaso waaye buy oo aan aadamiga ahayn aadamiga haddee hilibkiisa lama cuno caanihiisuu nijaaso waaye la dhihi maayo waa la soo reebaya caanaha aadamigu waa daahir laakiin xayawaanaadka aan hilibkooda la cunin caanahooda nijaaso waaye buy wa shacru اlmaytati meytada tinteedana ayadana waa nijaas wa shacru gayri اlma'kuuli iyo midka hilibkiisa aan la cunin tintiisu waa nijaas ida infasala canhu haddii uu ka go'o fii xayaatihi noloshiisa dhexdeed ila alaadamiya ilaa aadamiga mooyaane waxyaa xayawaanaadka dhinta tintoodu waa nijaas midkaan hilibkiisa la cunin timihiisu waa nijaas hadday timahaasi ka go'aan inta uu nool yahay fii xaali xayaatih yaa laga soo reebayaa ila alaadamiya insaanka timaha uu iska jaro asoo nooluu iska gooyo soo maa nijaaso miyaa mase waa daahir asiga waa daahir timihiisa buu leeyahy aadamiga waa la soo reebayaa wa maniyu lkalbi marka timaha shacru gayri اlma'kuul wuxuu yidhi haddii uu ka go'o fii xayaatihi nijaasuu noqonayaa markii aadamiga laga soo reebo masaladan shucuurta ama timaha aadami ha ku yaallaan ama mid baktiyoo dhintay ha ku yaallaan timahaasi oo xayawaanaadka ka mid ah ama kuwaan hilibkooda la cunin ha ku yaallaanoo markaa ha la gooyo timaha khilaafaa ka jira shacru اlmaytati iyo shacru gayri اlma'kuuli ida infasala canhu fii xayaatihi culimmadu waa isku khilaafeen shaykhu lislaam raximah اllah markuu khilaafkaas sheegay ayuu yidhi wاlqowl اraajixu qowlka raajixa waxa wey huwa طahaaraةu shucuuri kuliha timahoo dhan waa inay daahir yihiin buu yidhi wاlqowl raajixu huwa طahaaraةu shucuuri kuliha qowlka raajixa waxa weye timo dhammaantood inay daahir yihiin shacru اlkalbi wاlkhinziiri wagayrihimaa timaha eyga iyo midka doofaarka iyo kayrkoodba timoo dhan wuxuu yidhi nijaaso ma ah timahaasi ama ey ha ku yaallaan ama doofaar ha ku yaallaan ayama ama xayawaanaad kale timo ku yaal ha ahaada timoo dhan wuxuu yidhi waa daahir wاlaslu fi اlacyaani aلطahaara wuxuu yidhi asalka acyaantuna waxa waaye inay daahir yihiin alaslu fi lacyaan waa aطahaara qaacido waay waxyaabaha acyaanta ah acyaanta waxaa laga wadaa waxyaabaha caynta leh ama jismiga leh oo muuqdo ama la tilmaami karo asalkoodu waa inay daahir yihiin asalkaasi maxaa looga bixi karaa yaa daliilaa looga bixi karaa haddii aadan haynin daliil aad asalkaasi uga baxayso alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana asalku shaygu wuxuu ku sugnaa ayuu ku sugnaanayaa oo ah inuusan nijaas ahayn qaala wamaniyu lkalbi wاlkhinziiri eyga iyo doofaarka manidiisa ayadana nijaas waaye buy eyga iyo doofaarka manidoodu waa nijaas haddii markaa ayaga waa nijaas la yidhi manidoodana maxay noqonaysaa waxay yidhahdeen waa nij wuxuu yidhi waa nijaas waاlinfaxatu طaahiratun waاlinfaxatu alinfaxa waxay culammadu ku fasireen hiya labanu alatii turdicuhu الsakhlatu qabla اlakli waa caanaha ay nuujinayso asakhla asakhla waa waxarta markay yar tahay intaysan wax cunin ka hor wuxuu ula jeedaa oo culimmada luqaduna ay ku fasireen fii kutubi luga waxay yidhaahdeen infaxadu waxaa la yidhaahdaa neefka xoolaha ee masala maalan waxartoo kale intaysan wax cunin ka hor markii neefkaasi la qalo gudihiisa waxaa loogu tegayaa bay yidhahdeen wax yaroo caanoo kale ah waxaas yarkaa waxaa la yidhaahdaa alinfaxa ayada xukunkeedu waa maxay wuxuu yidhi طaahiratun waa طaahir in ukhidad haddii laga soo qaatay min sakhlatin mudakaatin waa shardi haddii laga soo qaatay waxar la gowracay waa طaahir maxaa ku baxaya mudakaatin midda baktisaa ku baxaysa midda baktida wuxuu leeyahay طaahir noqon mayso maxaa yeelay ayadoo dhan aa nijaaso ah markaa maytadii nijaasay ahayd soo mah markii laga reeba maytat اlaadamiy iyo asama aلsamak wاljaraad intaasuu soo reebay sheikhu in ukhida haddii laga qaato buu laga soo qaatay min sakhlatin mudakaatin lam ta'kul oo aanan cunin hayra labani caano waxaan ahayn yacnii caano keliyay ku nooshahay waxaan caano ahayn haddaysan cunin wey wamaa yasiilu min fami naa'imi waxyaabaha najaasaadka waxaa ka mid a waxa ka dareeraya qofka hurdaaya afkiisa qofka hurdaaya dhareerka afkiisa ka soo baxaya asigana nijaasaadkuu ka mid yahay in kaana dhareerkaasu hadduu ka ahaaday uu yidhi min almaciidati caloosha hadduu ka yimi oo maxaa lagu garanaa inuu calool ka yimi wuxuu yidhi bian kaana laa yanqaticu ma go-ayo idaa taala nawmuhu hadday hurdadiisa dheeraato ma go-ayo midkaasina fa najisun waa nijaas wa in kaana dhareerkaasi hadduu ka ahaada buu yidhi min allahawaati dhuunta xaggeeda hadduu ka ahaaday bian kaana yanqaticu sida inuu go-ayoo kale fa طaahirun waa طaahir dhanxanaga hadduu ka yimaad oo dhuunta gudaheeda ah wuxuu leeyahay bian kaana yanqaticu waa calaamadda lagu garanaayo waxa tusaalaha inuu go-aye fa طaahirun waa طaahir bu wuxuu leeyahay sheekh raximah ullah qofku markuu hurdaayo dhareerka ka socda labaa loo kala qaadaya dhareerkaasi hadduu yahay mid gudaha ka yimid muxuu noqonayaa nijaaso way waa cinda shaaficiya hadduusan gudaha ka imaan ee dhuunta uu ka yimid wuxuu leeyahay nijaaso maehe waa daahir waxaa su-aal ka imaanaysa marka maxaa lagu kala garanaya waxaa lagu kala garanayaa buu yidhi qofka markuu hurdadiisu dheeraato hadduusan go-ayn kaasi gudahu ka yimid hadduusan go-ayn gogasha ama birkinta uu ku daatana aysan qallalayn muddo badan yacni cabbaar hadduu meesha ku aalayo waxay tus daliil u taabayaan inuu gudaha ka yimid haddii uu afka ka yimid ama dhuunta uu ka yimid oo gudaha shisho uusan sii jirin kaa wuxuu leeyahay nijaaso ma ahan asna maxaa lagu garanayaa wuxuu leeyahay waa go-ayaa waxay kaloo sheegeen oo lagu garanayaa meeshuu ku daato markiiba way qalalayaan markiiba waa qalalayaa wax guda shisho ka yimid ma aha waa candhuufoo kale macnaha waa dhareer afka ka yimid ee aan gudaha sii jirin labadaasuu u kala qaaday sheikha maxay ku kala duwan yihiin labadooda oo kaana loo yidhi waa nijaaso kana loo leeyahay waa daahir waxay leeyihiin mar hadduu gudaha ka yimid waa waxay mariyeen matagoo kale matagii haleeshiiyeen matagiisoo kumaysan cilaylin inuu gudaha isku soo bedelay oo cunno isbedesho uu yahay kanna waxay yidhahdeen waa sidii oo kale laakiin hadalkaasi hadal saxiixa ma aha dhareerka qofka afkiisa ka imaanaya ama ha dheeraado ama ha gaabto ama ha qalalo ama ha qoynaado nijaas ma ah matagi ayuu la mid yahay mataguna nijaas ma ahan dhareerka qofka ka imaanayana nijaas ma aha wuxuu yidhi walcudwu lmunfasilu min alxayi xibinta laga gooyo min alxayi midka nool xukmuhu xukunkiisu xukmu maytati dalika alxayawaan xayawaankaas maytadiisa xukunkii ayuu la xukun yahay walcudwu lmunfasilu xibinta laga ka go-da min alxayi midka nool xayawaankii asigoo nool haddii xibin laga jaro xukmuhu xibintaasi xukunkeeda xukmu maytati dalika alxayawaan xayawaankaas maytadiisa xukunkii ayuu xukunkiisu noqonaya in kaana طaahiratan haddii maytadu ay tahay mid طaahira ka samaki sida kalluunkaoo kale fa طaahirun cudwigaasi ximintaasuna طaahir ayay noqonaysaa وإlاa hadii kale kalximaari waa dameerka oo kale fanajisun waa nijaaso وإlaa kalximaar hadduu dameerka oo kale uu yahay fanajisun waa nijaaso we wuxuu leeyahay sheikhu raximah الlah xayawaanka asigoo nool xibintii laga jaro meytadii xayawaankaas ayuu ku xukun noqonayaa xayawaankan maalan hadda xibinta laga jaray maalan neefkan waxaa laga jaray lug ayaa laga jaray lugtaasi la gooyey xukunkeedu waa maxa waxaa la leeyahay neefkan xoolaha ah ee xibintan laga jaray hadduu baktiyo xukunkiisu waa maxa markuu meyto ahaa hadduu nijaas ahaa xibintan la gooyana maxay noqonaysaa yaa nijaasay noqonaysaa hadduu daahir yahay meytadiisa ximintaani maxay noqonaysaa daahir ayay noqonaysaa maalan kalluun ayaa waxaa ka jartay qayb ka mida jismigiisa asoo nool kalluunku markuu dhinto xukunkiisu waa maxa waa daahir soo maaha waxaan aad ka jartana waa daahir neef geela ayaad waxaa ka jartay lugtiisa ama qayb jirkiisa ka mida neefka geela markuu baktiyo oon la gowricin xukunkiisu waa mahay meytadiisa waa nijaas soo maha muxuu noqonayaa xibintan laga jaray ayaduna nijaasay ahaanaysa marka qaacido guuduu ku siiya sheikhu wuxuu ku yidhi wixii laga jaray min alxayi xukmuhu xukmu meytati dalika alxayawaan xukunkiisu waxa waaye xayawaankaasi meytadiisa xukunka uu qaadanayo in kaana daahiratan kasamaki fa daahiru haddii xayawaankaasi meytadiisu ay daahir tahay fa daahirun xibintaana daahir ayay noqonaysaa waa kalluunka oo kale wa ilaa haddii kale kalximaar waa dameerka oo kale fa najisun waa nijaas hadduu dameerkao kala noqdo dameerka hadduu dhinto adda waa bakti fa najisun waa nijaas meytadiisu siday nijaas u tahay ayaa xibintan laga jarayna waxay noqonaysaa nijaasay noqonaysaa wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin